waxaan in muddo eba chairman u ahaa shirkadda la dhaho kenya livestock marketing council shirkaddaas waxay ka howlgashaa afar iyo toban county laamu tanariva garissa wajeer mandera marsabit siolo kitui pokot kijado narok turkana waxaa weeye meelaha dadka noloshiisa badi ay ku xihan tahay xoolaha waxyaalo badan baa iska jira laakiin waxaa la dhahaa sidii loo jabo yaa loo jiisaa dhibaatooyinka iyo waxyaalaha badan ee jiraan sidaa iyadee unbaan u qaabilayna waxaan rabaa inaan ka hadlo deer yaan sugaynaa hadda annaga wakhtiga aan ku jirno waa jiilaal roob baan sugaynaa ilaahay baa na siini awalna na siin jiray di'idda roobka wax dad shirkad ku yahay ma oho ilaahay baa roobka dadka siiya asaga unbaana oqoon u leh roobkaa intuu la egi laakiin waxaa jira wax la dhaho saalaal iyo odoros saalaasha dhulkan hadda annaga aan joogno gaaris ilaa mandhera roobka u weyn dayr buu da'aa wuxuu da'aa oktoobar nofembar decembar goga wuu yeri sidaasaa la isku waafaqsany daarta roobkeeda markuu bato waxaa ka dhashaa cudurro badan kaneecadiisa waa zaa'id baalkiisa waa zaa'id waxaa dhacaa geela iyo riyacadka labadaasuu weliba cudurka aad u saameeya waxaan dadka ku boorinaynaa inay diyaar loo ahaado roobka dayrta dadka webiyaha qarkiisa iyo sheebaha webiyaha qarkiisa jooga inuu webi qarkiisa ka soo durqo markuu roobka bilowdo dadka togaga agdegan iyo dooxooyinka inuu ka durko waxaa dhacdaa marmar dadkii dooxada deganaa inuu intuu roob weyn habeen dego erigii qaadaba iyo aqalkii iyo ilmihii uun yaa alla yaalla lagula baxo waxaan diraynaa risaala inay webiga laga fogaado dooxooyinka in laga fogaado dadka xoolo dhaqadka eh inuu feejignaado deerta kaneeca zaa'iday wadataa lagu talagalo